faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naan raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenee raadiyo cadaada qodobada caawa e aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn wasiirka wasaaradda amniga galmudugoo maanta duleedka gaalkacyo kula wareegay gaadiid iyo maleeshiyaadkii saarnaa si ay uga mid noqdaan ciidanka galmudug wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisay kiisas ku saabsan caabuqa koronafiruska kadib baaris ay samaysay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo magaalada dhuusamareeb uga qaybgalay kulan looga hadlayay ka hortagga koronafayraska baarista in ka badan laba boqol oo ruux oo looga shakisan yahay cudurka koronafayraska oo ka socota magaalada xarunta u ah baarlamaanka galmudug ee cadaado dhakhaatiirta isbitaalka magaalada cadaadahoo sheegay inay baadigoobayaan dad laga helay cudurka koronafayraska kuwaasi oo ku sugan gudaha magaalada wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya oo maantay agab caafimaad iyo dawo gaarsiiyey qeybo ka mid a degmooyinka gobolka gado ee maamulka jubbaland in ka badan labaatan iyo saddex ruux oo cudurka koronafayraska maanta ugu geeriyooday inta badan deegaanada iyo degmooyinka maamulka somalilan warar kala duwan oo ka soo baxaya hadila askari ka tirsan ciidanka biliiska soomaaliya oo wiil dhallinyaro ah ugu geystay mid ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaalida oo ka soo horjeestay xubnaha gobolka banaadir ku matali doona labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxgaradka gobolka banaadir oo ka soo horjeestay in for bentif lagu qeybiyo xubnaha gobolka banaadir ku matali doona labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo dowladda jabuuti oo maanta gurmad gaarsiisay magaalada beledweyne si wax loogu qabto dadkii uu saameeyey cudurka koronafayraska qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warka habeen ee raadiyo cadaada ku dhagaysan doontaan u diyaargarooba warkao intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa isniin talaada ayaa soo gelaysa taariikhdu waxa ay ku astaysan tahay kowda bisha lixaad sannada labada kun iyo labaatanka warkaasoo faahfaahsan caaw waxaa u diyaara wariyeenna xasan axmed maxamed xasan
mahadsaned cumar habeen wanaagsan iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan wasiirka wasaaradda amniga galmudug ayaa maanta duleedka magaalada gaalkacyo kula wareegay gaadiid iyo maleeshiyaadka saarnaa si ay uga mid noqdaan ciidanka daraawiishta galmudug war-soo saaraha caawi cumar axmed raxaam saxafe ayaa warbixinta warkan dhamaystiraya weli waxaa magaalada gaalkacyo si weyn ooga socda wareejinta gaadiidka iyo maleeshiya beleedkii ku sugnaa deegaanadaasi oo ka mid noqonaya ciidamada loo xaraynayo inay ka mid noqdaan ciidamada daraawiishta maamulka galmudug wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi ayaa maanta si rasmi ah loogu wareejiyey gaadiidkaasi iyo maleeshiyaadkii saarnaa oo ku xaroon doona xerada tababarka ciidamada indhaqaris oo ku taala goobaha duleedka magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug munaasabadda wareejinta oo ka dhacday gaalkacyo ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa wasiir dowlaha madaxtooyada galmudug iyo xubno kale wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi oo munaasabada hadal ka jeediya ayaa sheegay in ciidamadan ay ka mid noqon doonaan kuwa daraawiishta galmudug islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan dhowaanna loo xaray doono waxaan u mahad celinayaa dhammaan guddigii soo qabanqaabiyey hawshan waxaan joognaa maantay xarun ka mida xarumaha ciidamada ay deganaayeen magaalada gaalkacyo oo beel ka mida beelaha deegaankan dega oo magac weyn runtii waxaan uga mahad celinaynaa maantay hawshii halkaan aan u joognay bilowgoodii inay ka qayb galaan halkaana waxaa ku fayshan ciidamo soddon gaaraya iyo gaadiidka ay wateen oo diyaar u ah inay xaroodaan kana mid noqdaan ciidanka daraawiishta galmudug lagu aasaasayo beri subaxna xerada indhaqaris tegi doona xalayna waxaan la kulannay odayaashii beesha iyo aqoon-yahankii iyo ganacsatadii oo runtii aan aad u wada hadalnay ballanna qaaday hawshaana ka soo shaqeeyey marka mahadcelin gaara waxaan rajaynaynaa ciidamadani inay heli doonaan daryeel ka ballaaran ka weyn ka fiican kii horey ay u haysteen inay tababaran doonaan in qadiyaddii awl ay u taagnaayeen qadiyad ka weyn oo galmudug ay u istaagi doonaan midnimadeeda iyo difaaceeda iyo xoraynteeda iyo maaragtay nabadsugidda amniga galmudug gudihiisa in ciidankani ay noqon doonaan ciidamadii deegaankan ku nacfin lahaa mar kale ayaan u mahad celinaynaa insha allah wixii ka bilowda berrina waxaa bilowman doona tababarkoodii waxaan rajaynaynaa inay galmudug xuquuq weyn ku yeelan doonaan oo maaragtay wax nacfi u leh ayaga iyo wax nacfi deegaankan u leh maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in wasaaradda amniga galmudug in ay la wareegto maleeshiyaad kale oo deegaanadaasi ku sugan si ay uga mid noqdaan ciidamada daraawiishta maamulka galmudug
wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay kiisas ku saabsan caabuqa coronavirus kadib baaris ay samaysay afarlaatanka saaci lasoo dhaafay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa warbixinta maalinlahaga xogta cudurka covid nteen ku sheegtay in afariyo labaatanka saaci lasoo dhaafay la diiwaangeliyay afartan iyo toddoba xaalado cusub oo covid sagaaliyo toban ah bukaan geeriyooday halka saddexiyo toban kalena ay ka bogsadeen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk wasiirka caafimaadka daryeelka bulshada dowladda federaalk marwe fosi abukar nuur ayaa sidoo kale waxay caddaysay in xaaladaha cusub la diiwaangeliyey somalilan afariyo labaatan banaadir sagaal puntland shan iyo shan ruux oo laga diiwaangeliyay deegaanada maamulka jubbaland bukaanada cusub soddon iyo sideed ka mid ah waa rag sagaalna waa haween tirada xaalada guud ee covid sagaal toban ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaartay laba kun labaatan iyo saddex xaaladood toddobaatan shan bukaana toddobaatan sagaal bukaana waa geeriyoodeen cudurkan waxaa ka bogsatay in ka badan saddex boqol lixdan iyo kow ruux wasiirka sidoo kale waxay ku baaqday in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay qaataan talooyinka caafimaadka ayna dhaqangeliyeen tallaabooyinka lagu xakabayn karo cudurka covid sagaal iyo toban si guul looga gaaro dalada sare loogu qaadayo badbaada ummadda soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa magaalada xaruntu ah galmudug ee dhuusamare waxuu maanta uga qaybgalay kulan looga hadlayay ka hortaga fayraska coronavirus ee deegaanada galmudug kulankan oo ka dhex xarunta madaxtooyda galmudug waxaa diiradda lagu saaray sidii xirfaleyda caafimaadka uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta bulshada iyo tacaalidda caabuqa covid sagaal iyo toban ee ku faafaya deegaanada galmudug cali daahir ciid wuxuu ka ammaanay bahda caafimaadka sida nafahurnimada leh ay la tacaalayaan caabuqa covid sagaal iyo toban iyo sida uga go-an tahay sababta bixinta bulshada ku nool deegaanada galmudug ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa faray guddiga covid sagaal iyo toban heer galmudug in dadargeliyaan shaqada ay u hayaan shacabka deegaanada galmudug baarista in ka badan laba boqol ruux loogana shakaysan yahay caabuqa covid sagaal iyo toban ayaa ka socota magaalada xarunta ah baarlamaanka galmudug cadaado dhinaca dhakhaatiirta isbitaalka cadaado ayaa sheegay in baadgoobyan dad laga helay caabuqaasi kuwaas oo ku dhuumalaysanaya gudaha magaalada iyo sidoo kale baadiyaha magaalada waxaa magaalada xarunta oo baarlamaanka galmudug ka socdaa qaadista dhiicaano dadka laga baaraya cudurka covid sagaal toban waxaana ilaa hadda laga qaaday dhiicanadaas in ku dhow boqol ruux sida ay xaqiijiyeen maamulka isbitaalka guud ee magaalada cadaado ee gobolka galgaduud maamulka isbitaalka guud ee cadaado oo qadka telefoonka igu horreyn waxay sheegaan in isbedela waqti koobna ay haysteen qaadista dhiicanadan oo ku ekaa afarta subaxnimo ee maanta ayna qaadi doonaan qaadista dhicaana ilaa maalinta beri ah oo talada islamarkaasna ay soo gabagabay doonaan waxaa kaloo ay sheegeen in qorshahooda koowaad uu yahay inay ugu yaraan laba boqol ruuxa ka qaadan dhicaanadan si loo baaro cudurka covid sagaal iyo toban oo la sheegay inuu kusii bahaya gudaha magaalada cadaado doctor cabdisaaq cabdulaahi qaari oo agaasimaha guud ee isbitaalka cadaado oo khadka telefoonka igu warramay waxa uu sheegay in ay tahay halis islamarkaasna hadda ay wadaan sida arrintaas looga hortegi lahaa waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan dad qaab xanuunka islamarkaasna ku jira gudaha magaalada kana jawaabi doona wicitaano ama raadin ay ku sameeyeen islamarkaasna si ay u keenaan isbitaalka guud ee cadaado agaasimaha sidoo kale waxa uu sheegay in hadda xaalad caafimaad laba qof ay taallo kuwaas oo xaaladda deg deg ay tahay islamarkaasna ay ku jiraan xaalad emergency ah lana daaweyn doono agaasimuhu sidoo kale waxauu sheegay inay hayaan goob loogu talagalay in lagu karantilo dadka qaba cudurkaasi islamarkaasna ay tahay meel ay u dhammaystir yihiin qalabka caafimaad ayna noqon doonin meel dadka lagu dayaco ama lagu dhibaateeyo waa masanta walaale saalgooda cadaado hadda waxaa u jirta laba bukaan oo qaybta a c u ku jirta oksijiino ku xiran yahaan xaaladahoodu aada u fiican yahaan labadaba neeftoodu ayaa aada u yartan loo keenay haddana sida guud dhakhaatiirta gacanta ku hayda aada xaalada u ladan yahaan sidoo kale saalka waxaa ka socda maantay iyo ilaa beri waxaa ka socdoon inshaallahna baaritaanadii lagu samayn doono dadkii inta badan ama cudurka weyriga laga helay ama hadda aan washakisanahay cudurka u shakisanahay si mar labaad aan insha allahu xabar ugu dhiibno baaritaanada si loo ogaado dadka inta kajareeday sidoo kale dadkii lasoo sheegay oo afarki labada ahaa intii danaad saalka waa yimaadeen dhakhaatiirta u yimaadeen kala bixinaa la siiyey caasilka u noolaa lahaayeen oo isku isolation isku sameyn lahaayeen ay aysa dad kusoo dhexgeli lahayn inay masaajada iyo howlahaas ay ka dheeraadeen gurigood isku tukadaan in support treatment la siiyo ee daawooyinkii kaalmeyaasha difac ay kor u qaadayay in la siiyo marka sidoo kale dadka xoogaa waayeelka ah oo kale waxaan kula talinay in haddii isku arkaan wax xaalada bedelan isaaf lasoo xiriiraan si dhaqsaana u yimaadaan dad ilaa hadda naga maqana way jiraan oo dad aada u waaweyn sidoo kale ah ayagkana waxaan ugu baaqaynaa inay isbitaalka yimaadaan xaaladahooda lala socdo isbitaalka inta badan qofku ma ahan karantiin haddii la yidhaahdo ma ahan in qofka meel la iskaga tuuraayo ma ahan qofka waa laga warqabayaa sidoo kale dadka waaweyn waxaa laga yaabaa jinkiisa cabiraynaa hotel sanadkiisa sida guud calaamadiisa loo fiirinaa haddii wixii dhan oo ka yahaan gurigiisa lagu karantiina markii wax bedela isku arkuun buu noo imaanayaa laakiin daaweyn oo maxaa la yidhaha caawiyaala waa la siinayaa somaal iyo kamid ahaan iyo kudumeysi complexa kamid ahaan intaas waxay qofka u tareysaa caawina u tareysaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dad badan oo waxaa jirta telefoonadii laga qabo waayey ama telefoonadii ay ka daysanaayeen marka waxaan rabaa in dadku ay nala soo xiriiraan liisigada waa haynaa inta badanna dadka waxaan wacayna inta barka kufkaan wacaynay dadku aada u fara badnaayeen oo ilaa boqol iyo toban ahaayeen marka dadkana waxaan u sheegayaa inta aan la wicin waxay ka dhigan tahay innaga saxbiha dadka dhammaantood tasiga laga qaaday afartan toddobada qofoo la wacay maahanoo in telefoonka naga qaweysay iyo in yaroo kale dadkan maahana inta kale waxay ka dhigan tahay in nagas ay yahaan marka dadku inaka ogaadeen ay saas ogaadaan oo ogaadaan qof kasta aan lasoo wicin inuu yahay nagas xitaa cudurka aan laga helin galmudug inta badan deegaano ka mid ah waxay wajahayaan cabsida iyo dhibaatada uu geysanaya xanuunka safmareenka coronavirus waxaana inta badan marka laga reebo cadaado aysan haysan agab caafimaad iyo goob lagu karantiilo dadka isaga shakinaya iskuna arkaya calaamadaha cudurka covid nteen ee gudaha deegaanada galmudug meelaha lagu arkay calaamadaha cudurka covid sagaaliyo toban ee aan lahayn agab caafimaad waxaa ka mid ah cabudwaaq balanballe baxdo iyo deegaano kale galmudug ka tirsan kuwaas oo sheegeen in maamulka isbitaalka guud ee cadaado ay booqsho ku tegi doonaan si loo arko dhibaatada xanuunkaas uu ku hayo qaybo ka mid a deegaanada galmudug wafdi ka soco dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta qalab caafimaad iyo dawo gaarsiiyay qaybo ka mid a degmooyinka gobolka guud ee maamulka jubbaland cabdimajiid cabaas aadan fantaaste ayaa warkaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland nooga soo diray wafdi ballaaran oo ka socda dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay gaareen degmooyinka doolow iyo beled xaawo waxa ayna markaasi wafdigan ay sideen daawooyin loogu talagalay in laga hortago caabuqa covid sagaal iyo toban wafdigan ayaa waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee soomaaliya ka socday wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka biyaha iyo tamarta mudane xildhibaan cusmaan libaax ibraahim iyo sidoo kale howlwadeenno ka socday wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ha yeeshee wafdigan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa howlwadeenno ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa ayna sidoo kale halkaasi ay geeyeen maamulada degmooyinkaasi ay ku wareejiyeen agab loogu talagalay ka hortaga caabuqa covid sagaal iyo toban hase yeeshee wafdigan ayaa waxa ay sidoo kale kulamo kala duwan ay la qaateen mas-uuliyiinta maamulada waxa ayna sidoo kale halkaasi maamulada degmooyinka doolow beled xawo ay soo bandhigeen caqabadaha xilligan ku geedaaman iyo sidoo kale waxyaabaha xilligan baahiyaadka ka jira degmooyinka hase yeeshee mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta ay gaarsiiyaan agabkan caafimaad ee loogu talagalay ka hortaga caabuqa covid sagaal iyo toban degmooyinka baardheere garbahaarey warar kala duwan oo ay helayso idaacadda ay sheegayaan in mas-uuliyiintan ay sidoo kale degmooyinkaasi ay ku sugnaan doonaan muddo waxa ayna indheendheen ku samayn doonaan baahiyaadka halkaasi ka jira
warar kala duwan ayaa kasoo baxay dil askari ka mida ciidanka booliiska soomaaliyeed wiil dhallinyara u geystay mid ka mid a degmooyinka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi shaacir ayaa warbixinta warkan dhammaystiraya askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta dil ugu geystay wiil dhallinyaro ahaa isgoyska siina ee gobolka banaadir dilka wiilka wiilka dhallinyarada ahaa ayaa yimid kadib markii ay muran soo kala dhex galay isaga iyo weliba askariga dil ka geystay iyadoo wararka ay sheegayaan in wiilka uu ka soo laabtay sagoontinta qaar ka mid ah ehladiisa oo safar ahaa markii ay kusoo laabteen ayna isqabteen askarigan oo ku sugnaa isgoyska siinay kadibna uu muran xooganna soo kala dhex galay wiilka dhallinyarada ahaa iyo askariga ku sugnaa isgoyskaasi murankan oo keenay markii dambe in askarigu uu rasaas huuyo wiilkaasi dhallinyarada ahaa allaha u naxariiste waxaa subaxnimadii saakay uu ku baxay gacanta ciidamada dowladda soomaaliya waxaana lagu magacaabi jiray wiilkan maxamed abuukar oo ahaa wiil dhallinyaro ah kuna noolaa magaalada muqdisho iyadoo la sheegay in wiilkan la dilay uu walaal dhow la ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xilligii dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud maaha markii ugu horreysay oo dilgay u geystaan ciidamada dowladda soomaaliya shacabka ku noola magaalada muqdisho iyadoo horey loo diiwaangeliyey kiisas la xiriira dilal ay ciidamada dowladda ka gaar ahaan kuwa booliska gobolka banaadir iyo weliba ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda ay u geysteen dhalinyaro iyo weliba wadayaasha gaadiidka ku nool magaalada muqdisho maxamed cabdullahi mir maxamed shaacir radio cadaado muqdisho
qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa kasoo horjeestay xubnaha gobolka banaadir kumid teladoon labada aqal ee baarlamaanka federaalka jele jaamac jile ayaa dhamaystiraya gobolka banaadir ee soomaaliya oo ay ku nool yihiin in ka badan saddex milyan iyo jajab qof ayaa markii ugu horreysay waxa uu matalaad ku yeelanayaa golaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya siyaasiyiinta ku matali doona gobolka banaadir golaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya ayaa gaaraya xubno ilaa iyo toddoba xubnood ah waxaana jira siyaasiyiin si dhab ah uga soo horjeestay in gobolka banaadir uu ku yeesho kuraasta aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya matalaad muuqata siyaasi cabdirashiid jeyte oo ka mid ah siyaasiyiinta faca weyn ee ku sugan gudaha soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay in gobolka banaadir uu matalaad ku yeesho golaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya waxa uu hadalka u dhigay islamarkaana uu soo hadal qaaday in xilligan aan loo baahnayn in la kordhiyo golaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya walow uusan fiirin in gobolka banaadir uu muddooyinkii ugu dambe uusan matalaad muuqato ku dhex lahayn golaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya gobolka banaadir in toddoba aqal toddoba senatar laga sigiyo aqalka sare maxaan ku yidhahdaan uu yahay gobolka ugu horeeya oo qoonda ceenkaa loo jaro ani ahaan ilama ahayn wax ku habboonaa waktigan waana laga dhaqsan jaray seen aaminsanahay sababtoo ahayd barnaamijyada caynkaas markay ka bilowdaan wadamada uu federaalka ku cusub yahay ile anaga federaalki la qabsigiisu waa wiil lagu adagba diriirtiisu way qadataa xasilooni daradiisii siyaasadeed way soo isbaxdaa waxa weeye sidii loo kala qaybsan lahaa iyo sida loo yani yaa la siiyaa ma hebel baa la siiyaa ma muusaa la siiyaa ma yalaka waa la siiyaa ayay ka bilaabataa xasilooni darada ugu horeysa ee siyaasadeed gobolka banaadir maqaamku ilaahay siiye aada u fiican caasimadiio dhan baa taalo dawladii dhixalka ay ka ariminaysay madaxtooyadii wadankii oo dhan loogu ariminayay shanta soomaaliya haddii maanta la sheegay halka ugu horeeya ee magaca ama maskaxda kasoo dhacaya waa muqdisho oo oo gobolka banaadir ah marka ma yahayn gobolka banaadir qondo caynkaa in loo jaro gobolka banaadir siduu ahaa in loogu daayo way tahay caasimadii dowladii dhexe ayay ku wacneed sababtoo ahi haddii sheekadan bilaabato toddoba waaya tahay afar iyo toban ha la gaarsiiyo koob iyo labaatan ha laga dhigo yaa la siiyaa mehebela laga qaada jirirtooda way badataa hadda xasiloonidii halkan lagu soo aanamaanay in dhow in muddo ah waxaa laga yaabaa ilaahay nooma qadareen halkaaba inay kusoo gabagaboodo marka ilamay gobol banaadir in qodobaanka loo raadiyo wayna ku qaldan yihiin dhowr jeeroo horena waan si kala duwan baan ugu dhiikiira indeyda facebooka laakiin dee dadku dhega ma laha oo sida iyo toodon baa u cad walaalo ogsoonahay dadka wax qabanaya inta badan hal reer ayaa u badan laakiin xaqiiqada ama realitiga markaan usoo gudno halkaa reer waa kuwa iyaga ka taliya gobolka banaadir عمر فينش انا وهو يعني هو بشير البارح مقدش الشيخ فا وكان يسوى انا كما راح اقول لك بنادر لا ما في بنادر ما غير كان انت رخن حينيو ويا لو باب الى يردنها انت صوريرو في مقدش ودشوه مانتا ومانتا رورا على ذكر ليدك كل يريدك كويت كوا ثم لين ما ان هل كارير كان الى سيدا لو خن حينيو بارها كلنا ان اي محاق اراده سيداسي iyaguna markooda marka anigu waxay leeshay gobolka banaadir maqaamku ilaahaysay in loo dhaafsomay dhashan laakiin reerkan la qamcinayo laguma ragaadi doono oo waxaad soo xusuusan doontaan oo mar weliba hadalkii imaam shaafici uu ahaan jiray waxgaradka gobolka banaadir ayaa kasoo horjeestay in afar dhibic shan lagu qaabiyo xubnaha gobolka banaadir ku matili doona labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya taas beddelkeedna waxay sheegeen in dadka dega gobolka banaadir ay qaas u tahay mar kale maxamed cabdulaah shaacir ayaa dhammaystiraya guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaran ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in gobolka banaadir la siin doono toddoba xibnood oo ka tirsan aqalka sare guddiga ayaa sheegay toddobadan xibnood in loo qaybin doono afar dhibic shan oo habka soomaalidu ay wax u qaybsato guddiga ayaa sheegay in sharcigan lagu wajahayo doorashada soo socota ee soomaaliya islamarkaana la doonayo inay ansixiyaan baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya labada aqal waa aqalka hoose iyo aqalka sare islamarkaas wixii ka dambeeyana loo gudbin doono madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya si sharcigaasi u saxiixo qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey sharcigan ay soo bandhigeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka mid ka mid ah odayaasha gobolka banaadir oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa sheegay in arrintan ay tahay dhibaato kusoo laabatay gobolka banaadir islamarkaana aysan yeelayn in xubnaha loogu daray aqalka sare loo qaybsado afar dhibic shan isagoo ku dooday in magaalada muqdisho dad ay deegaan u leeyihiin islamarkaana la doonayo dadkaasi inay matelaan xubnaha loogu darayo arrimahan ayaa ku soo aadayay iyadoo toddobana toddobadan xibnood ee loogu darayo aqalka sare gobolka banaadir ay horay muran u dhaliyeen islamarkaana guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay sheegeen in toddobadan xibnood loo qaybin doono afar dhibic ii shan taas oo ka dhigan in dhammaanba beelaha soomaaliyeed si midaysan loogu qaybin doono arrimahan ayaa soo ku soo aadaya xilli muran badan ay ka taagan yahay habka doorasho ee ka dhacaysa soomaaliya islamarkaana siyaasiyiinta qaar ay ku doodayaan in doorashada soomaaliya xilligan ka dhacaysa aysan noqon karin mid qof iyo cod ah maxamed cabdulahi mire maxamed shaacir redio cadaado muqdisho
warka habeen ogala socotaan redio cadaado caawa intaasi koogayaha tani kuna dambe saxabada nagaasana waxaan leenahay habeen wanaagsan